magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay kulan lagu daafuriyay barnaamij kor loogu qaadayay tayada adeeg bixinta caafimaadka dalka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka bahda dhakhaatiirta waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan bashiir xuseen cismaan ayaa sheegay in adeegyada caafimaadka la tayeeyo adeegan caafimaad mujtamiciibaa munaafacadsanaya markaa in la dayactiro oo la adkeeyo la dhaqaaleeyo runtii waa waajib weeye adduunkuna de kolley combyuterisy buu u guuray oo waa laga baxay buugaagtii iyo waraaqihii lagu wareejiyay yalow beijig weynaa intaa la egaa dee saa loo rogay lagu wareegay waa laga baxay marka xogtani waxay noo dhib yaraynaysaa in information saxa la helo si dhib yari loo soo gudbiyo dadkiina ay howlyaraan u noqoto qaar ka mida shaqaalaha wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa ka waramaya daafurka barnaamijka bixinta adeegyada caafimaadka inay hawshaasi noo qabsoonto waxaan rajeynaa insha allah inuu wax badan ka tari doono qalabkanaynu waraajinaynaa oo xanuunka combyuter iyo printer iyo miiska wixii h m s xafiis ay ugu baahnaaye oo dhamaystiran weyn ujeeddadooda ugu muhiimsan waxa weeyaan inaynu tayadana kor u qaadno inaanu qayb ka noqonno kana soo qayb gallo halkanoo maanta lagu wareejinayo qalab muhiim u ah helidda xogta caafimaadka waddanka sidaad ogtihiin adduunka caafimaadkiisa waxaa hogaamiyo waa in la helo xog weya haddaynaan xog hayn kama jawaabi karno baahida caafimaadka waddanka marka aad baan ugu faraxsanahay inaynu maanta halkan ku wareejino qalabkii lagu helayo xogta si kor loogu qaado tayada caafimaadka waddanka gabagabadii daafurka barnaamijka adeegyada caafimaadka ayaa qalab la guddoonsiiyey xarumihii caafimaad ee ka soo qayb galay kulanka